kusimaha doqa magaalada muqdisho waan ah gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ah maamulka gobolka banaadir mudane ciise maxamuud guure yaa shir gudoomiye kulan gaar ah oo lanku hadalaya saameynta usijaysadii roobkii saacdoogii lahadhaafi isugu waday magaalada muqdisho guddiga ka horseedago fatahado ku dhaladii robabka oo shir kuwaladii xarunto gobolka oo shir guddoomiyaayey kusimaha doqa magaalada muqdisho waan eeg gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda maamul gobolka banaadir mudane ciise maxamuud gure yaa weliba lanku hadalaya xaalado inkadembey ee roobabka ugu waday gobolka banaadir kaas oo saameeyay degmooyinka hansho guddigii ayaa sheegay in roobka uusa anjaysan khasaare nafeeda laakiin usa jaysadii burbur hantiyadeeda barakac iyo jadiidka haansho oo hiri sida usa sheegi gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir kusimaha gudoomiyaha gobolka banaadir handuqa magaalada muqdisho wuxuu faray guddiga in si dhaqso ah loo afjaro biyahaasi lagona nadiifiyo wadooyinka asigoo runtii faray in aan la jiifanin ilaa iyo shaqadaasiiah la xaliyo lana qabto waxaa shir xasaasi isugu yimid guddiga ka hortaga roobabka gobolka banaadir shirkaasi uu gudoominayey kusimaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ciise maxamuud guure kulankani waxaa looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey roobabka gobolka banaadir roobkaas oo maanta kowdii duhurnimo iyo qadar toban daqiiqa ah ka bilowday magaalada muqdisho roobkaasi wuxuu saameeyey degmooyin gaar ah sida degmada howlwadaag warta nabadda iyo degmada hodan roobka wuxuu ahaa roob qaatay waqti misena aan aad u xooganayn laakiin dhibcaha roobka ay ahaayeen dhibco aada u waaweyn roobka ma uusan geysanin wax khasaare nafeed ah iyo dhaawac intaba inta ay soo wariyeen xubnaha guddiga iyo tiimamkii la shaqaynayay laakiin wuxuu geystay khasaaro oo isugu jirto burbur iyo barakac iyo waddooyinka qaarkood oo xirmay meelaha sida xoogale u saameeyey waxaa ka mid ah wadada daalo jidka sodonka wadada isku xirayso isgoyska bakaaraha ilaa iyo dabka wuxuu saameeyey scol blusia wadada u baxayso sidoo kale wuxuu saameeyey wadada ka imaanayso kilomitr for oo dhanka waaberi isku xirayso afisione meelaha sida xoogale roobka uu u saameeyey meelahaas ayaa ka mid ah oo wadooyinka ay u xirmeen sidoo kale wadada loo bixiyey kardare oo iyadana biyo fariisid yeelatay guddiga oo kaashanaya xubnaha la shaqaynayey waxay aad iyo aad ugu howlgaleen sidii wax loogu qaban lahaa waxyaabihii ka dhashay roobabka ayaga ah